الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ساكا قال لي رهدو وحمد الله بينا كتابك كتابك لي رهدو القواعد الأربعة وسكري محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه kitaabka fanka uu ka hadlaahay iyo waxa uu ka sheekay doonaa waan arki doonaaha waa fanka tawxiidka iyo ilaahay subxaanahu watacaala in keligii la caabudo cibaadadana ilaahay loo gaar yeelo shiikha kitaabka qorana waxaa la yidhaha magaciisa maxamed ibn cabdilwahaab ibn sulaymaan atamiimi waa reer banu tamiim waay waana sheekh culimmadii muslimiinta ee waaweyneed allah u naxariistee ka mid a dhalasha ahaanna wuxuu dhashay sanada hijiriyadu markay ahayd kun iyo boqol iyo toban iyo shan markay sanada hijiriyadu ay ahayd kun iyo boqol iyo toban iyo shan sanada hijiriyadu markay ahayd ayuu dhashay waxauna dhintay sanada hijiriyadu markay ahayd kun laba boqol iyo lixdii kun iyo laba boqol iyo lixdii markay sanada hijiriyadu ay ahaydna waa dhintay sagaashan iyo kow sano ayuu marka cimrigiisa uu ahaa ilaahayna shiikha cimrigiisa waa barakeeyey oo waxaa khayr iyo wanaag uga tegey wax la koobi kara maaha bilaaddan hadda sacuudiga laysku yidhaahdo na iyagoo qabaa'il ah oo kala tagtagsan oo iskhilaafsan oo dhibaata ka dhex jirto oo ninba wax iska aaminsan yahay dadkii ka shaqeeyey oo ka qayb qaatay inay midoobaan oy ku midoobaan inay ku dhaqmaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo xaramka iyo xarameynka ay daryeelaan oo sida hadda ay daryeelayeen si ka fiican ay daryeelaan dadkii ka qayb qaatay ka mid ahaa shiiku qof walba oo tawxiidka iyo khayrka dadka u yeerana waa lala colaytamaa kutub fara badanna waa leeyahay kutubtiisa waxaa ka mid a kitaabkan hadda aan akri doonno haddii la yidhaha alqawaacid alarbaca waxaa kaloo ka mid ah kitaabka la yidhaha kitaabu tawxiid oo asna tawxiidka ka hadla oo fatxulmajiidka lagu sharaxo iyo sidoo kale waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaha kashfu shubahaadka saddexduba waa tawxiid waxaa kaloo ka mid a kitaabka la yidhaha usuulu halaasaha kitaabkaasna isaga alifoo iskale waxaa kaloo ka mid a kitaab la yidhaahdo mukhtasaru siira oo siirada nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu kusoo gaabiyey waxaa kaloo ka mid a kutubta u alifay kitaab la yidhaahdo mukhtasaru zaadi ilmacaad kitaabka zaadulmacaadka ikhtisaar uu ku sameeyey soo gaabin uu ku sameeyey kutubtiisu marka aada u fara badnaayeen laakiin waxay u badnaayeen kutub ou tawxiidka uga hadlaayo tawxiidka iyo ilaahay keliga hala caabudo qofkii la soo istaagana colkiisu waa badana saas darteed shiikha colkiisu waa batay colkiisu aada u fara batay carab iyo cajamo waa la dagaalantay ninkii af kula diriri kara iyo ninkii adin kula diriri kara iyo ninkii been iyo brobaganda kula diriri kara nin walba waa la diriray shiikuna wixii uu aaminsanaa iyo wixii uu yidhi kutubay ku yaallaan kitaabkaana uu ka mid yahay kutubta aan sheegnayna ay ka mid yihiin kutubtiina waa yaallaan kutubtaasna waxaad arkay haddaad fiirido waxaa ku yaallahu inay dhammaantood adilo ay leeyihiin adilo kitaabka ilaahay ka ahaatay iyo sunnada nabiga caleyhi isalaatu wasalaam dhammaan wada adilo ay leeyihin daliil kitaaba iyo daliil sunnaa ay wada leeyihiin dhammaantood waxaa la sheegaan culimmada qaarkood in inta lagu diray sheikha ay markay kitaabka bilaabi tagaan ama ay dhammayd tagaan ay mar walba bilaawgiisa kitaabka iyo dhammaadkiisa ay ku bilaabi jireen kuna dhammayd jireen lacnada ay sheekh maxamed cabdilwahaab lacnadaya waagii dambaa nin caaqiluhu ninkii saas yeelaayey oo kaarta u sameeyey kitaabkan kitaabu tawxiida uu shiiku iska leeyahay ou jaldigii ka gooyey yidhaahdeen jaldigan kore oo magacu ku qoran yahay qofka kitaabka alifay ou ka jaray markaasu wuxuu u saaray miiska shiiku kitaabka ku akriyay shiikii kitaabkii u qaatay waa uu daalacday waa fiiriyey cabaar markuu kitaabkii rogrogay maalmo ah ninkan ardagahuna uu fiirina uu hadhow u yimid markaasuu yidhi kitaabka meesha aan kuu saaro meesha saaraa ood aragtay oo daalacatay maxaad ka fahamtood ku aragtay kitaab cajiiba waayo wili dhammaantiis waa aayado iyo axaadiis iyo aqwaal saxaabo waayo kitaab marka loo dhiga lama arko wili kitaabkan wuxuu yihi kitaabkan ninka qoray waa ninkii aada lacnadi jirtay oo lacnadiisa aada ku tasbiixsan jirtay maxamed cabdiwahaaba waagaas wuxuu bilaabay shiikhii wixii xumaanuu samayn jiray inuu intuu iska daayo waa lagu diray isagoo kawarqabinaa lagu diray inuu ilaahay inuu dembi dhaaf u weydiiyo oo ilaahay u naxariisto uu kutubta ku bilaabo kuna dhammeeyo marka xaqiiqaduna waa saas haddii shiikha kutubtiisa ragga la dagaashan garbabka inta laga gooyo la yidhaha kitaabkan fiiriya maxaa khaladood ku ogtihiin wax khalada ka keeni ma karaan si aada u isku ilaasho aayad iyo xadiis uu saaray kitaabkaana waa arki doontaan daa la yidhaha saas markaan leenahana macnaheedu maaha in shiiku macsuum aha oo culimmada muslimiinta oo kale uu la mid yahay waa bashar waa gafi karaa qaladna waa yeelan karaa saxna waa yeelan karaa caqiidada ahlu sunnadana waxayba tahay qofkii khaldama inaan khaladkiisa lagu raacin hadduu shiikhaan yahay iyo hadduu cid kale yahay khaladkiisa lagu raaci maa diinta ilaahayna khaladkii qofkii khaldama beriyay ka tahay khaladkaas ilaahay ha ka soo aruuriya qofkaas laleeyahay wixii saxana diinta ilaahaya looga dayana laakiin waxaan ka hadlaynaa in shiika waxyaabo badan oo gardarro ah oo isku xambaar ah oo qariska tuurnimo ah shiika lagula dhaqmay oo aan ahayn sax aan ahayn oo aada loola collaytamay colka lala collaytamaana meesha uu ka socda oo ay tahay tawxiidkaas faafintiisa iyo ilaahay keligii hala caabudo gaar ahaan tawxiidka uluuhiga oo cibaadada ilaahay keligii ku saabsan arrintaas gaaladu raalli kama ah dadka shiika waa taageersannahay yidhaha laftirkooda mararka qaar waxaa suurtagal ah in qaarkood waxyaaba munkar ay sheikha u tiiriyaan oo shiikhu uu beri ka yahay laakiin danta ay kaleeyihiin inay isaga ku dhaleeceeyaan maaha ee waa inay ku halkacsadaan ayagu inay ku halkacsadaan oo masaa'il khaldan oo iyagu aaminsan yihiin ay shiikhaan maadaama uu yahay shiikh ilaahay oo u geliyay dadka quluubtooda haybad inay isaga u tiiriyaan si xoogaa masaladu ay macno ugu yeelato iyaga calaa kullin shiikhu a'imadii muslimiinta uu ka mid ahaa allah u naxariisto kutubtii u qorana qaar ka mida waan haynaa walaan isla fiirino kutubtiisa wixii khalada aan isla aragno wixii saxan aan isla aragno bismi illaahi araxmaan araxiim wuxuu yihi shiikhu bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabaa allihii arraxmaani naxariista caamkaa naxariisanayey arraxiimi midda khaaskaa naxariisanayay wuxuu ku bilaabay shiikhu kitaabkiisa bismi illaahi araxmaan araxiim magaca le in wax lagu bilaabaa hunaa waa diin oo ilaahay subxaanahu watacaala asaga kitaabkiisa ku bilaabay nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam warqadaha markuu qori tago iyo hadalladiisa waa ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaan araxiim magaca allana bilowga wax lagu bilaabo bara kuu leeyahay in laga taga marka maaha shiikhu kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim uu ku bilaabo as'al llaha alla waxaan weydiisanaa allihii alkariimi as'al llaha alla waxaan weydiisanaa allihii alkariima ee sharafta lahaa rabba alcarshi allihii carshiga rabbigiis ahaa carshigii alcadiimi weynaa an yatawallaaka inuu ku tawalliyo oo ku xifdiyo fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhiraba ilaahay inuu ku xifdiyo wa an yajcalaka in ilaahay kaa yeelo mubaarakan mid barakaysan aynamaa kunta meel walbood joogto wa an yajcalaka inuu ardayow kaa yeelo ilaahay miman idaa uctiya dad haddii la siiyo shay iyo wanaag la siiyo shakara shukrinaayey waidabtuliya haddii la imtixaamana sabra sabraayey waidaa adnama haddii uu dembaabana istakfara ilaahay dembi dhaaf weydiisanayey fa inna haaulaa'i ahalaad saddexdan arrinta arrimahan saddexda cinwaanu sacaadati sacaadada iyo liibaanta cinwaankeeda iyo halkudhigeedii waaye shiikhu waxuu gudagalay inuu kitaabkii bilaabo wuxuu marka ku bilaabay shiikhu kitaabka duco oo u ducaynayo qofka daalibulcilmiga iyo qofka ardayga iyo qofka uu la hadla marka wuxuu yidhi as'al ullaha alla waxaan weydiisanaa allihii alkariima karaamada lahayo sharafta lahayo wanaagsanaa rabba alcarshi allihii carshiga rabbigii ahaa oo carshiga makhluuqa alle ka weyn makhluuqa alle u weyn allihii rabbiga u ahaa kana sarreeyey carshigii alcadiimi weynaa allihii iska lahaa waxaan weydiisanaa an yatawallaaka inuu ku tawalliyo inuu ku tawalliyo yacnii inuu ku xifdiyo oo umuurtaada ilaahay uu tawaliyo subxaanahu watacaala adduunka umuurtaada adduunyada iyo midaada aakhiradaba in ilaahay tawaliyo ilaahay ku xifdiyo ilaahay kuu gargaaro ilaahayna subxaanahu watacaala cid walba weli uma noqdo mana tawaliyo umuurteedee waa qofku dadka muminiinta keliya waxa umuurtooda alla uu tawaliyaa ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuuri waaladiina kafaruu awliyaa'uhum aldaaguut ilaahay wuxuu wuxuu yahay weliga dadka muminiinta ah wuxuu ka saaraa dulumaadka iyo mugdiyada wuxuuna u saaraa nuurka iyo iftiinka iyo tawxiidka waaladiina kafaruu awliyaa'uhum aldaaguut kuwii gaaloobana awliyadooda iyo waxyaabaha umuurtooda tawalinay waa shay waa qaaquud iyo shaytaan waaye marka sheikhu wuxuu leeyahy waxaan ilaahay weydiisanaya in ilaahay umuurtaada tawaliyo qofka haddii ilaahay umuurtiisa tawaliyana khayrba ka bixi maayo tay adduunyada iyo tan aakhiradaba wuxuu leeyahy marka waxaan ilaahay weydiisanaya tawalaaka fi dunya walaakhira ilaahay adduunya aakhiraba inuu umuurtaada tawaliyo isagu umuurta kuu maamulo oo umuurtaada maaragtay kuu nadaamiyo wa an yajcalaka waxaan kaloo ilaahay weydiisanaya inuu kaa yeelo ilaahay mubaarakan mid barakaysan aynamaa kunta meel walbood joogto meel walbood joogtana in ilaahay ku barakeeyo codkaada barakeeyo caqligaada barakeeyo cilmigaada barakeeyo duriyadaada barakeeyo maalka kuu barakeeyo wax walba kuu barakeeyo adduunka kuu barakeeyo aakhirada kuu barakeeyo ayaan ilaahay weydiisana u leesho wa an yajcalaka iyo sidoo kale waxaan ilaahay weydiisanaa in ilaahay kaa yeelo minman idaa ucطiya shakara dadka haddii wax la siiyo shukriya in ilaahay kaamid dhigo dadka haddii wax la siiyo ilaahay ku shukriya in ilaahay kuwaas kugu daro ayaan ilaahay weydiisanaa waa ducooyin wada qaaliya haddii ilaahay wax siiyo ilaahay uu shukriyo sifo la wada helana maaha qofku inuu shukriyo markii uu wax helo wanaag ah waa sifo weyn waa wanaaggaas wax warab ha noqdo cilmi ha noqdo caafimaad ha noqdo taqwo iyo ilaahay wuxuu kugu hanuuniyo diina ha noqdo nicmo alla ku siiyaan waxa uu weyn nicmat alistiqaama iyo nicmat addiin in ilaahay subxaanahu watacaala muslim kaa dhigay ku hanuuniyey ahlu tawxiid kaa dhigay nicmo adduunyai mid aakhiro tii alla ku siiyaba shukriyaa lagaga rabaa ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aad ku shukridaan nimcooyinka aan idin siiyo oo tirada badan waa idiin siyaadina haddaad ku gaalowdaanna ina cadaabii la shadiid haddaad ku gaalowdaan waxaa laga wadaa hadaad ku shukri weydaan nicmooyinka ilahayna wax la tiri kara maaha oo koob maaha wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha cid tiri karta nicmooyinka alleh ma jirto dadkuna say u badan yihiin shaakiriin maaha oo nimooy nicmada alle kuma shukriyaan aqlabka dadka oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wakaiiru min cibaadii waqaliilu min cibaadihi ashukuur waqaliilu min cibaadihi shakuur addoommadayda waxaa ku yar kuwa shukriyaa ku yara ilahay le kuwa shukriya ayaa addoommadayda ku yar shukriguna waa wax aada u wanaagsanoo nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa la yaab leh qofka muminka xaalkiisa cajaban liamri lmumin fa ina amrahu kullahu lahu khayr qofka muminka amarkiisu yaabuu leeyahay maxaa yeelay amarkiisa o dhan waa u khayr say in asaabathu saraau shakara fakaana khayran lah haddii dhibaata wanaag uu ku dhaco barwaaqa alla uu siiyo waa ku shukrinaa shukrigaasana khayru noqona wain asaabathu daraau sabra fakaana khayran lah haddii dhibaata ku dhacdana waa uu sabraa sabarkaasaana khayru noqonaa waaya waan yajcalaka alla inuu kaa dhigo miman idaa uciya haddii wax la siiyo shakara shakriya waxaas lagu siiha waxay rabaan ha noqdeen nicmo adduunya iyo nicmo aakhira waxay rabaan ha noqdeen waida btuliya haddii la imtixaamana sabra sabra haddii la imtixaamana sabra waa la imtixaama dhibaataa lagu imtixaamo waa sabra qofka muminkaa saasaa laga rabaa ilahi subxaanahu watacala dadka inuu imtixaamana waa sheego ilahi wuxuu leeyahy walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waahamaraati wabashir الsaabiriin waa imtixaamaynaa w dadka ilaahay waxaana ku imtixaamaynaa wax cabsida ka mida waa la cabsi gelina col iyo waxbaa lagu cabsi gelina walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci iyo baahi iyo wanaqsin min alamwaali waalanfusi iyo xoolo la-aan iyo xoolihii ka khasaara iyo naftii wax ka gaaraan ehelka iyo naftiisaba wabashir saabiriina la ilahi wuxuu leeyahay waxaad u bishaaraydaa dadka saabiriinta oo imtixaankaas la imtixaamay ku sabra sidoo kale ilahi wuxuu leeyahy walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriin wanabluwa ahbaarakum waa in imtixaamaynaa ilaa laydinka kala ogaado kuwa mujaahidiinta oo jihaadka ku sabra iyo kuwaan sabraynin sidoo kale nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay hadduu qof jeclaado ama qoom jeclaado waa uu imtixaamaa nabigu saasuu leeyahy alayh isalaatu wasalaam qoom hadduu jeclaado ilaahay qoomkaas waa imtixaamaa haddii marka qofkii raalli noqda oo imtixaanka alle iyo masaa'ibka ku dhaca raalli ku noqda oo aan sabar la yimaada wuxuu leeyahay raalli ahaansha allowi qofkii carooda oo naca waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhaca ka caroodana wuxuu leeyahay caro allow leeyahay waxaana lagu kala imtixaan badan yahay sida loo kala fadli badan yahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay acdamu nnaasi bala'an alambiyaau uma alamhalu faalamhal dadka dadka loogu imtixaanka badan yahay waa ambiyada ilaahay kadibna waxaa ku xiga sida ninba uu ninka kale ugu fadliga badan yahay ayaa imtixaanka ugu badanaa waxaa la rabaa marka imtixaankaas iyo balaayooyinkaas dadka ku dhaca in lagu sabro qofka wax la siiyo oo sabarka ka fadli badanna ma jiraan nabigu calayh isalaatu wasalam xadiis saxiixayn ku yaalla wamaa ucطiya axadun caqaa'an khayran wa awsaca min asabri ule qofka lama siiyo siismo ka khayr badan oo ka waasicsan sabarka wax qof la siiyo wax ugu fiican sabar waa waidaa adnaba hadduu dambaabana istakfara dambi dhaafa ilahay weydiisanaa qof ilaahay ha kaa dhigo waidaa adnaba kuwa hadduu dambaabana istakfara ilahay dambi dhaaf weydiista qofkii muslimkaa dembigaa ka dhacay ilahay inuu dambi dhaaf weydiisto waaye ilahay u tooba keeno subxaanahu wa tacaala ilahay dembigiisa waa u dhaafaa markaas haddii marka qofku markii horena haddii wax la siiyo uu shukrinaaye haddii la imtixaamana uu sabraaye qof muslimana ou ahaa haddii dembi ka dhacana dembiga uu ilaahay uga tooba keeno istiqfaar ou ilaahay weydiisto qofkaasuu khayr uma laabna wuxuu marka sheikhu yidhi fa ina haaulaai athalaaa ashyaadan saddexda ah oo ah qofka haddii wax la siiyo inuu shukriyo haddii la imtixaamana ou sabro haddii uu dambaabana uu ilaahay dembi dhaaf weydiisto af saddexdaan shay cinwaanu sacaadati sacaadada iyo liibaanta ciwaankeeda iyo halkudhigeeda waay liibaan haddaad rabto asalkeedu saddexdaan shay ku soo aruurtaa saddexdan qofka ilaahay uu gargaaro oo muslima waa liibaanay liibaan aan liibaanu ka dambayno liibaane marka wuxuu leeyahy shiku ilahay waxaan kuu weydiinaa in ilahay kuwaas kaa mid dhigo iclam ogaabow shiiku arshadaka allahu liaacatihi ilaahay aacadiisa hakugu hanuuniye ana alxanafiyata xanafiyada iyo diinta toosani millata ibraahiima nabi ibraahim diintiisii an tacbud allaha alla inaad caabudo inay tahay waxdahu keligiis mukhlisan xaal aataa mid khaalis yeelaayo lahu alle addiina cibaadada kamaa qaala tacaala sida ilaahay ba yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuuri iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduuni inay aniga caabudaan maana wax kalo maana abuuri jinniga insiga faidaa carabta haddaad garato ana allaha alle khalaqaka licibaadatihi iclam ogaabu shiiku arshadaka allahu ilaahay ha ku hanuuniye biaacatihi aacadiisa hakugu hanuuniye qofka uu la hadlaayo haddana wuxuu kula hadlaa shiiku ducaa uu ducaynayo roonaanta uu dadka uroonyaha fiiri shiiku khayr u sheega lacag ugama rabo jaga ugama rabo haddana ducu ugu daraa dadkii markaasu wuxuu le iclam ogaaw qofka muslimka ahow arshadaka allahu ilaahay haku hanuuniye liaacatihi aacadiisa hakugu hanuuniye aacada ilaahayna waa waxa ilahay ku fara inaad fartoonto wixii ilahay kaa reebaan aad ka harto ana alxanafiyata waxaad ogaataa ana alxanafiya xanafiyada xanafiyada diinta waxaa la yidhahdaa toosan oo kufriga iyo shirkiga ka iilata xaqa iyo tawxiidkana u iilane diintaas xanafiyada ah oo millata ibraahiima nabi ibraahim diintiisii ah an tacbud allaha alla inay caabuddo inay tahay waxdahu keligiis alla keligiis inaad caabuddo inay diintaasu tahay mukhlisan xaalaata mid khaalis yeela lahu alla addiina diinta u khaalis yeela nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam diintiisii tawxiidka ahayd ambiyada dhanna diintoodu tawxiiday ahayd laakiin nebi ibraahim wuxuu ambiyada uga duwan yahay abul ambiyaa ayaa la yidhaahdaa oo ambiyada dhan isaga ka farcanmaan oo ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wajacalnaa fii duriyati nubuwata waalkitaaba duriyadiisa alla waxaan ka yeelnay nabinimada iyo kitaabka yacni wuxuu nebi ka dambeeyey nebi ibraahimay ka farcan maayeen ambiyadii reer banu israa'iil iyo nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed nebi ibraahim ou galaa ambiyadii reer banu israa'iilna waxay galaan sidoo kale nebi ibraahimay galaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim in la raaco oo nebi maxamed iyo dadka muslimiinta ay raacaan waa kula dardaarmo ilahi wuxuu leeyahay uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin waxaan kuu waxyoonnay inaad raacdo nebi ibraahim diintiisii xaniifan xaalaa tahay oo tahay mid shirkiga iyo gaalnimada iyo xumaanta ka iilana una iilana tawxiidka wamaa kaana min almushrikiina nabi ibraahimna mushrikiinta mid kamida ma ahayn marka nebigaas nebi ibraahima oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka muslimiinta ku waajibiyey raadkiisa inay raacaan diintiisana uu ku sheegay diin toosan waxaad ogaataa diintaas toosan oo nebi ibraahim lagu sheegay inay ahayd ilaahay keligii in la caabudo cibaadadana loo gaar yeelo ilaahay keligii in la caabudo oo wax walboo cibaadaha ilaahay la siiyo subxaanahu wa tacaala cid kalena aan loogu darin malaa'igta wax ka mida aan loogu darin ambiyada ilaahay wax kamida aan loogu darin jinniga aan loogu darin insiga aan loogu darin waxu muuqda iyo waxaan muuqan intaba aan alla cibaadada laga siiya subxaanahu watacaala cibaadado dhan allah iska leh waana meesha in badan dadka hadday maqlaan laga yaabo inay ka dagaalamaan ama ay ka didaan shiikana meelaha lagula diriray meeshaana ka mid ilaahay keligii hala caabudo waxyaabaa lagu qoonsadaya shaydaankuna waa balaayo waxa ugu badan ou dadka kala diriraa waa tawxiidka se tawxiidku waxa qofka u qabsado waxa ugu muhiimsan waayo haddii qofku tawxiid laga waayana qofku waa mushrik gaalo noqaa marka saas darteed qofku hadduu muwaxid noqdo shaydaanku waa la diriraa tawxiidkana waa kahortaagan waa kahor istaaga intuu awoodi karo inuu kahor istaago hadduu kahor istaagi waayana dadka borobagaan iyo dacaayadu ku furaa marka wuxuu leeya shiiku waxaad ogaataa ana alxanafiyata millata ibraahiima an tacbud allaha inaad ilaahay caabudo inay tahay waxdahu keligiis mukhlisan xaalow yahay mid khaalis mid khaalis yeelaa lahu alle u barax tira addiina cibaadada intaana qofka wax ka dhiba lama ah qof walba muslim waxaa la rabaa hadduu maqlo ilaahay keligii hala caabudo inuu ku ilqabuusadaa la rabaa oo ku farxaa la rabaa laakiin dadka waxaa ka mid ah dad hadday shirkiga maqlaan iyo ilaahay keyrkiisa cibaadada iskalena farxa hadday maqlaan ilaahay keligii hala caabudana ka jiriirciyoodona arrintaasaan ogolay ilahi subxaanaه wataعala wuxuu leeyahay wإida dukira اllahu waxdahu shmaأزad qulub اladiina laa yuminuuna bاlآakhira waإida dukira اladiina min dunihi ida hum ystabshiruun hadday maqlaan ilaahay subxaanaه wataعala keligiis idoo la sheega war keligiis alla caabudo ay maqlaan qulubtoodu waa gilgilanaya warkaasna waa ka jiri ricyoonaya raragubyaa ku dhace waa ka raragubyohaya dhammaantood ma ogola hadalkaas hadday maqlaan ilaahay keyrkii cibaadada waxaa laga siiyana idaa hum ystabshiruuna ilahay leey farxayan way bishaaraysaya sifa muslin maaha saas kama qaala tacaala ilaahay sidoo uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuurin iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduunii inay caabudaan maahane jinni iyo insi wax kalea uma abuurina ilahi leh subxaana watacaala jinni iyo insi waxaan u abuuray inay caabudaan cibaadadan ay gaar yeelaan shiiku marka wuxuu yidhi faidaa carafta haddaad garatay ana allaha ilaahey khalaqaka inuu ku abuuray licibaadatihi inaad isaga caabuddo inuu ilaahay kuu abuuray bas haddaad aragtay faclam ogaaw ana alcibaadata cibaadadu laa tusamaa inaan lagu magacaabayn cibaadatan cibaada aan lagu magacaabayn ilaa maca tawxiidi tawxiid inay tahay cibaadadu tawxiid leedahay maahane kamaa ana salaata sida salaadaba laa tusamaa aan loogu magacaabayn salaatan salaad ilaa maca qahaara in qofka qahaaro qaba maahane faidaa dakhala shirku shirkigu haddou galo filcibaadati cibaadada ou galo fasadat cibaadadu waa fasahaday kalxadai xada oo galay oo kale waaye idaa dakhala haddou galo fi ahaarati ahaarada haddou galo s salaadu ay burayeen shiiku marka wuxuu yidhi markuu ka soo hadlay diintii nebi ibraahim oo dadka la amray inay raacaan inay tahay xanafiyada aheedna inay tahay ilahay keligii in la caabudo ilaahayna subxaanahu watacaala uu dadkaba u abuuray inay isaga caabudaan wuxuu yidhi faidaa carabta haddaad garatay ana allaha alleh khalaqaka inuu kuu abuuray qofow licibaadatihi inaad isaga caabuddo in ilaahay kuu abuuray haddaad garatay faclam ogaaw ana alcibaadata cibaadadu laa tusamaa inaan lagu magacaabayn cibaadatan cibaado ilaa maca tawxiidi inay cibaadadu tawxiid leedahay maaha cibaadadu haddaysa tawxiid lahayn cibaado noqone ansaxina mayr kamaa ana salaata misaal marka fiicanuu keenay oo dadka dham ay wada fahmi karaan markaasuu yihi kamaa ana salaata sida salaaduba laa tusamaa aan loogu magacaabayn salaatan salaad ilaa maca tahaara in qofku tahaaro qaba maahane salaaddii subaxoon hadda tukanay qofka annaga nagamuday ku soo dhacdo isagoon weyse qabin inuu salaada tukaday salaadiisii say noqeen waa celis waan kusoo celinaa salaaddii ka kac waa qofkii u bareera isagoo aan weyse qabin ama aan tahaaro qabin inuu salaad tukadana salaaddiisu ka kaci noqee bal waxaa la isku khilaafsan yahay qofku ma gaalooba mase waa arrintaas ku gaalooba u maayo hadduu u bareero isagoon weyse qabin oo tahaaro qabin inuu ilaahay hor istaago subxaanahu watacaala haddausa u bareerinna salaaddiisu bure mar walbaba ama ha u bareero ama isu u bareerina salaadaasu ansax maaha waa laisku waafaqsan yahay sidoo kale qofku hadduu alla waa caabudaa yidhaahdo ama daacaan la imaana cibaadaan la imaana ou yidhaahdo laakiin cibaadada uu ku barxo ku daro shirki uu ku daro oo ilaahay keyrkii cibaadada wax ka siiyo qofkaasu muxuu noqonaa cibaadadiisaas ma ansaxee mase ansixi maydo ansixi maydo waa bure oo tawxiidka iyo cibaadadu waa burtaa iyo acmaashu waa buraan waxayna ku buraan shirkigay ku buraan sida salaaduba ay ugu burto waxyaabaha salaada buriya ay ugu burto oo weysela'aantu ay ka mid tahay oo tahaaradu ay u burto xadadka ay ugu burto haddii la kaadiyo ama la dhuuso ama la saxaroodo sida salaad weysada uu bure oo kale si tawxiidkuna wuxuu ku buraa shirkiguu ku buraa dadkuna in badanoo kamida waa ka warqabaan salaadu inay burto tahaaradu inay burto laakiin dadku maba maqalba tawxiidkooda inuu buro waana buraa tawxiidku waxaan burin male tawxiidkaa bura soonkaa bura xajkaa bura arkaanta mid walba waa bura sakadu waa bure haddii aad ilahay darta ula jeeday waxaan marka burinoo wax buriyo aan lahayn maba jiraan tawxiidkuna wax ilaahay dadka uu fara wixii ugu horreeye waaye waana buraa say laftirkiisu maxaa buriya waaye tawxiidka tawxiidka waxaa buriya shirkigaa buriya ilaahay keyrkii in wax lala siiyo ama ilaahay cibaadada cid kale lala siiyo tawxiidkaada waa burinay dadka yaa ugu fadli badan ambiyada ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay markuu ambiyada in badan oo ka mida ka soo sheekeeyey walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun haddii ambiyadaasu ay shirki la imaan lahaayeen oo ilaahay cibaadada ay cid kale la sii lahaayeen shirki macnaheedu waa in cibaadada ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo hadday shirki la imaan lahaayeen oo ilaahay cibaadada cid kale la wadaaji lahaayeen camalkoodu waa buri lahaaya ilahay leeyahy subxaanahu watacaala sidoo kale ilaahay nebi moxamed oo afdal khalqiga wuxuu leeyahay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaqanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin waxaa lagu waxyooday nebi maxamedow adiga iyo ambiyadii kaa horreeyaba haddaad shirki la timaado ood ilaahay cibaadada cid kale la siido waa nebi maxamed kama suuraawdo laakiin dadaa loogu dhego warrama lain ashrakta haddaad shirki la timaado layaxbatanna camaluka camalkaadu waa buraawa camalkaadii waa buray tawxiidkaadii waa buray diint khayrkaadii dhama waa buray layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin waxaana noqonaya kuwa khaasiriinta bal illaaha facbud kun min ashaakiriin alla keliga caabuda marka ilahay leeyahy subxaanahu watacaala ikhyaari marka hala ogaado ha lagu baraarugsanaado tawxiidku inuu buro tawxiidku inuu burona muslimiintu waa isku waafaqsan yihiin laakiin dad badan annaga naga mida jahligooda waxau u geeyey tawxiid baa in badan looma akrin loo loogama sheekayn cilmiba uma laha tawxiidka iyo waxyaabaha ilaahay keliga in la caabudo ku saabsan kutubtaasba looma daraasayn markaasuuba wuxuu ka shoogsan yahay tawxiidkiiyaa bura hadduu maqlo markaasuu wuxuu leeyahay tawxiiddaa bura waa maxay salaad miyaa tawxiidku markuu bura oo salaad inay burtiyaa kuu sheegay soo diintu kuuma sheegin tawxiidkana waxaa sheegay inuu buro diintaa sheegtay asagaanaba ka owleysan tawxiidku salaadda asagaa ka owleysa waxyaabaa la yaab kale waxa waaye oo shaydaanku in badan oo dadku uguul uga guulaystay dadkii kuwii muslimiin ahaankee inay wixii tawxiidkooda ku saabsanaa oo ilaahay keligii in la caabudo ku saabsanaa oo rukniga koobaad oo arkaanul islaam ku saabsanaa oo waxyaabaha guryo ku saabsanaa inay akhristaan oo ay daraasaystaan oo ay dhigtaan waa uu ku diray waa uu ku diray markaasaa ninku hadduu wax bilaabi rabo oo wax daraasay tago wuxuu leeyay niyo salaadaydu sida ay tahay ma aqaan waxaan rabaa kitaab salaada lagu saxo oo salaada waxyaabaha bura buriye iyo waxyaabahan burin ee looga sheekeeyo kitaab salaadeedu ka bilaaba arkaanta kadibna wuxuu xujinaa soonka xajka saasuu wadaa aawo tawxiidkii ruknigaas waa laga booday waa laga buurtiyey dadka wuxuu yihi shiiku faida carabta dad garato ana allaha alla khalaqaka inuu ku abuuray licibaadatii kuu abuuray faclam ogaaw ana alcibaadata cibaadada laa tusamaa inaan lagu magacaabin cibaadatan ilaa maca tawxiidi ogaaw inay tawxiid leedaha maane kamaa ana salaata salaada sida salaadaba laa tusama aan loogu magacaabin salaatan ilaa maca ahaarati inay ahaaro wadata mahay faidaa dakhala shirku shirkigu hadduu galo fi lcibaadati cibaadada hadduu soo galo fasadat cibaadadu waa fasahaad waxaad la ogaataa mushrikiintii carbeed waana noo imaa doontaa cibaadado dhan ilahay keyrkii ma sii jirin ee ilaahayna cibaadada waa sii jireen keyrkiisna cibaadada waxbay ka sii jireen waxa lagula dirirana waa intaas waa noo imaa doontaa faida dakhala shirku shirkigu hadduu galo fi lcibaadati cibaadada hadduu shirkigu galo fasadat cibaadadu waa fasahaad kalxadai xada oo kale waayo waxyaabaha ahaarada buriya idaa dakhala hadduu galo fi ahaarati ahaarada hadduu galo qofka soo weyse qabay haddii wax ka yimaadaan ama uu saxaroodo ama uu kaadiyo sidaas weysadiisa uu jebe oo kalaa haddii qofka soo muwaxida ou shirku ku dhaco tawxiidkiisa u buraa allahu subxaana wataala aclaa waclamu bilahi tawfiiq